فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه
bismi illaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawa oo axad ahna waxaad ku dhegaysan doontaan shil ay dadku dhinteen oo ka dhacay magaalada muqdisho faahfaahinta shilkaasi ayaad dhegaysan doontaan sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka ah iyo haweeney u dhaxday oo ay kala tageen oo meydadkooda laga helay guri ku yaala magaalada muqdisho waalidka labadaasi ruux oo warbaahinta la hadlay ayaad dhegaysan doontaan kulan u dhexeeyey wilaayada gado iyo mid ka mida beelaha dega wilaayadaasi oo ku soo dhammaaday deegaan hoostaga degmada doolow ee gobolkaasi waaliga gobolkaasi mid ka mida culimmada diinta islaamka iyo odayaal dhaqan oo ka hadlay kulankaasi ayaad dhegaysan doontaan suldaanka beesha hintire ahna afhayeenka odayaasha dhaqanka shabeellaha hoose oo ka hadlay gabar yar oo ciidanka dowladda federaalka dil iyo kufsi ugu geysteen agagaarka degmada janaaleh qodobadaas iyo arrimaha falastiin ayaad dhegaysan doontaan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
waa labiyo tobanka bisha shawaal sannada kun afar boqol afartan iyo shanta hijriga ah waafaqsana labaatanka bisha afraad sannada labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga qodobka ugu horeeya barnaamijkana waxa uu noqonayaa meydadka sarkaal ka tirsan dowladda federaalka iyo haweeney u dhaxday oo ay kala tageen ayaa laga helay guri ku yaala meel u dhow godka jiricow ee magaalada muqdisho abuukar yuusuf ibraahim darawalkii xafiiska ra-iisul wasaaraha dowladda iyo xamdi cabdulqaadir cabdulleh oo u dhaxday laba sano ka horna ay kala tageen iminkana xaas ahayd ugu dambayntiina maanta oo sabti ahayd ayaa lagu dhex arkay gaari nuuca xabadda ana karin oo ku jiray guri ku yaala ah nawaaxiga xarunta habarkhadiijo ee magaalada muqdisho lama oga sababtay u dhinteen dowladda federaalkana waxa ay sheegtay inay wada baaritaano ku aadaan waxaa sababay inay geeriyoodaan qoyska labada ruux ayaa la hadlay warbaahinta magacayga cabdulqaadir cabdulle maxamuud halkan waxaa ka dhacay gabartayda dhimatay oon saddex maalmood raadinay allay soo sheegan kortaagana kadib galabtii khamiisaad siddeed saac waa ka dambeey gabadhi taleefanadii waa dameen hadda laygu soo warsiiyey meydkeeda inuu yaallo xeradan iyo wiilka mar horey kala tageen ilaa laba sano waa kala maqan yihiin wiilay isu dhaleen waana ka dhimaya magrad laba sano gabadha garoobay ka ahayd wiilkan shuqulna iskuma lahayn gabadha nin askariyoo meesha layidhaha maxay ahayd manyaw meesha layidhaha nin- nin jiro askariyaa qaba gabadhay ku mehersaneed aa qaba ninkaan iyada mar horey kala tageen xamdi cabdulqaadir cabdulle labaatan iyo laba jir waxa uu hal wiilay asigaas u dhashay intuu qaba jira waana ka dhintay waxaan weysanaa siddeed saacoo khamiisaad ilaa hadda hadda sibti maayno meeqa sac- meeqa sac waa waa meeqa af- wiil afar siddeed sac waa dhintaa maleha siddeed sac khamiiseedaan waay hadda meeqa waaye s- haddaa meydkeeda lay soo sheegay khamiis jimco sibti maayno hadda intaasaan raadinay wiilka magaciisa abuukar yuusuf ibraahim aa lahaa anuu igi weyna yarka illashti waa dhacdada haddaana la soo sheegay meeshaana imaanay boliiska c a d iyo baaristiiana socoto wixii baaris kadibna waa arki doonaa dowladdana cadaalada laga rabaa inay arrintaanna ay baarto waa ka khamiistan ugu dambeysay ilaa iyo khamiista waa la la'sanaay waa mar walba waa laysoo sheegaya xataa riboodyada degmooyinka iyo saldhigyada waa laga raadiyey ma xirnaan laha ninkan nin la xiri karna ma aqoonsiyoona wataa marka waa kaay saakiyaa meeshan oo guriga uu ka shaqeeya laga shakiyey meel baarkin gaari uu yaalo meeshii inuu ku jiraa lasoo sheegay marka meeshiiaan hadda imaane meeshaanu ku guda jirnaa asoo meeshuu ku jiro meydka xaaskiisu xaaskiisa ayaa jirtaa saa hore u qabo way kala tageen inay isku soo noqdeenna macquul nin iyo naag oo isqabeenna ma kala tagaan uwaday u dhashay uwadkana waa ka sakhiiray yuusuf ibraahim cusmaan la yidhaah meeshan waxaa ka dhacay meyd oo argagax lahoo laganaxaya ka dhacay marka qadarta ilaahay lama celi karo hadda waa ilaahay sawr iyo imaan ilaa naga siiyo wiilka aabbihiisan ayaa aniga saddex maalmoodoo naga maqnaay agaasimaha darwalkiisa waa gaari baruufa wadaay gaarigii baruufa ku dhintay asi iyo naag gabar uu qabi jiray waa baaruhan hadday baaruhan si aydhiida
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور
waagaa qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa qodobo kale ayaa nagu soo maqan balse wararkii muqdisho ayaan ku guda jirnaa shil ay ku dhinteen dad ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya qodobkaasi iyo kuwo kale oo arrimaha falastiin ay ku jirto waxaa isku soo duway oo noo soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan bader oo alaaba igala qaybgala barnaamijka dhuuxa cabdiraxmaan waad mahadsan tahay maxamed daahir qaramada midoobey waxay soo saareen war ay dad badan la yaabeen oo ku aadan dadkii ay reer yurub iyo saaxiibadoodu ka addoonsadeen qaaradda afrika iyagoo iska indhatiraya gumaystaha ilaa iyo maanta ka jira qaaradda filker turki waa madax xuquuqul insaanka ee qaramada midoobey ayaa ku baaqay in wadamadii ka dambeeya tallaabadan addoonsiga ay bixiyaan lacaga magdhow ah muddadii ay dagaalada ka dhex socdeen reer galbeedka siiba dagaalkii koowaad iyo kii labaad waxaa qaaradda afrika laga kaxistay dad badan kuwaasoo lagu kala iibsaday suuqyada kadibna ay wadamada ku qasbeen inay u dagaalamaan filker ayaa muujiyay in xilligan ay muhiim tahay in dalalka wax addoonsaday ay bixiyaan lacaga magdhow ah oo la siin doono dulmanayaasha uu ula jeedo dadyuhga kiristaanka ah soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada la gumaystay gumaystihii ingiriiska ayaana dhulkii soomaaliyeed u kala qeybiyey ethoobiya iyo kenya iyadoo jabuutina uu qaatay gumaystihii faransiiska sidoo kale gumaystihii ingiriiska ayaa dhacay geel badan oo ay soomaalidu lahayd kaasoo lagu beeray keymaha dalka astareeliya kuna nool ilaa iyo maanta talyaaniga ayaa dadka intuu dhabaha seexiyo dhiiqada dhabarkooda kula socon jiray si aysan kabihiisa dhiiqada iyo biyaha wasaqaysan u gaadhin sida ka dhacday gobolka shabeellada hoose intaas oo dhan marka laga yimaado soomaaliya waxaa maanta istaa ciidamo ay dhaqaalo siinaysa qaramada midoobay oo ay ugu horeeyaan ethoobiya iyo kenya waxaana la isweydiin karaa waa maxay xurriyadda iyo xuquuqda ay qaramada midoobe raadinayso iyo nooca ay yihiin dadkay u raadinayso dhinaca kale dowladda turkiga ayaa shaaca ka qaaday inay dalka soomaaliya ka qodanaysa shidaal noocyo kala duwan iskugu jira kadib markii u suura gashay inay dowladda federaalka ka hesho saxiix u ogolaanaya inay qodato shidaalkaas kaasoo ay dhaqaalo yar ku siinayso dowladda federaalka wasiirka tamarta ee dalka turkiga ayaa waraysi uu siiyey telefishinka n t v ku sheegay in sanadka labada kun shan iyo labaatanka ay ku guda jiraan inay la baxaan kheyraadka uu hodanka ku yahay dalkeena waa shidaalka bishii lasoo dhaafay xasan sheekh ayaa amray wasiirka batroolka oo ay qaraabo dhow oo dhanka hooyada yihiin inuu turkiga u saxiixo inay la baxaan shidaalka waddanka cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah baarlamanka ayaa sheegay dhowaan in heshiiskani lagu degay baarlamanka laguna sheegay keliya inuu yahay heshiis amni balse ay dib ka ogaadeen in kheyraadka dalka lagu siinayo turkiga cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay in turkiga aysan wax faa'iido u haynin soomaalida dad ahaan soomaalidan ay u dhow yihiin carabta wuxuuna xusay in turkiga uu saaxiib dhow la yahay yuhuudda turkiga ayaa lagu eedeynaya inuu dhibaato culus ku haya ganacsiga iyo dhaqaalaha soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga waxay sheegtay in ganacsigeeda ay soomaaliya ku leedaha uu sii kordhay waxayna sheegtay in sanadkii labada kun sideed iyo tobankii uu ahaa boqol sideetan iyo toddoba dhibic saddex milyan kaasuu sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii gaaray laba boqol iyo konton dhibic sideetan iyo shan milyan waxayna intaa ku dartay wasaaraddu in wadarta qiimaha maalgashi ee turkiga soomaaliya uu gaaray boqol milyan oo dollar turkiga ayaa waddanka keena nooc kasta oo ka mid ah waxsoo saarka dalkooda taasoo curyaamisay waxsoo saarka waddanka soomaaliya xitaa waxay gaartay inay keenaan hilib bisil calooley ukun liindhanaan muus masako iyo galey turkiga waxay haystaan oo ay maamulaan garoonka diyaaradaha iyo degada magaalada muqdisho halkaas oo ay canshuur iyo kiro badan uga qaadaan ganacsatada soomaalida ah ganacsatadooduna si fudud oo bilaa canshuura uga soo dejiyaan dhibaatooyinka uu turkiga ku hayo soomaaliya waxaa kaloo ka mid ah duqeymaha dadka maatida ee uu ku xasuuqayo tuulada baqdaado u dhow afgooye ay ahayd markii uu bishii lasoo dhaafay ku gumaaday in ka badan labaatan qofood oo qusas beeralay ah kana mid ahaayeen carruur iyo haween turkiga waxay iskala weynaadeen inay ka hadlaan dhacdadaas xasuuqa ah waxayna dowladda federaalka ku amreen sidii ay siyaasiyiin xog ogaalla sheegayaan inay iyadu sheegato kuna faanto inay dishay saraakiil ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab xilli meedadka dadka rayidka ahaa la geeyey muqdisho dhaawacyadoodan ilaa iyo haatan ay yeelaan isbitaalada muqdisho dhanka jiidaa ghaza haddii aynu eegno wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in saacadii lasoo dhaafay ay ciidamada maamulka yuhuudda ku kaceen in ka badan afar xasuuq oo cushnimo badan waxaana xasuuqyadaasi ku shiiday dad gaaraya soddon iyo toddoba ruux oo falastiiniyiin ah halka ay ku dhaawacmeen lixdan iyo sideed kale duqeymo kala duwan uu ka dhacay deegaano dhowra oo ku yaala magaalada rafax ee marinka ghaza waxaa ku shahiday sideed ruux oo shan ka mid a ay caruur yihiin halka ay tiro kalena ku dhaawacmeen sidoo kale dad goobjoogayaalla waxay sheegayaan in ciidamada yuhuudda ay saacadihii tagay duqeeyeen isbitaalka alkuweyt ee magaalada rafax gaar ahaan qaybta ay bukaanada carruurta ku jiraan sidoo kale deegaanada kale ah annusayraad dayriil balax iyo talle suldaan dhammaan waxa ay yuhuuddu ka geysteen duqeymo xooggan oo dhan weliba ah waxaana duqeymahaasi ay dhaliyeen istishaadka tobanaan ruux oo shacab ah iyo dhaawac kuwo kale oo aad u badan wasaaradda caafimaadka ee marinka ghaza waray soo saartay waxay ku sheegtay in duqeymaha yuhuuddu ay ka wadaan marinka ghaza tan iyo toddobadii oktoobar ay shuhadada muslimiinta reer ghaza marayaan in ka badan soddon iyo afar kun iyo afartan iyo sagaal ruux halka dhaawacyaduna marayaan in ka badan toddobaatan iyo lix kun iyo sagaal boqol oo ruux ugu dambeyn dhanka magaalada muqdisho faahfaahinaa ayaa kasoo baxaya khasaare ka dhashay shil gaari oo maanta ka dhacay degmada waaberi ee gobolka banaadir shilkan ayaa yimid ka gadaal markii gaari nooca xamuulka qaada uu ka farin goostay wadada laamiga ee afesiyoni waxaana shilkani ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac gaariga xamuulka ayaa dul maray gaari sayduuf iyo sidoo kale mooto bajaaj waddada maraysay waxaana dhimasho iyo dhaawac uu soo gaaray dadkii saarnaa gaariga iyo mootada inta la ogyahay hal qof ayaa ku dhimatay shilkani ka dhacay magaalada muqdisho waxaa sidoo kale ku dhaawacmay dad ka agdhowaa goobta uu shilka ka dhacay kuwaasoo loo qaaday xarumaha caafimaad ee magaalada muqdisho si loola tacaalo xaaladooda caafimaad فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي agagaarka degmada janaale waaga qaybaha hore ee barnaamijka dhuux ayaan kuguda jirnaa suldaanka beesha hintire ahna afhayeenka odayaasha dhaqanka shabeellaha hoose ayaa ka hadlay gabar yar oo ciidanka dowladda federaalka dil iyo kufsi ugu geysteen suldaan maxamed mayow abuukar waxaa la kulmay oo hal su'aal arrintan ka weydiiyey waryaheena mahad cubayd asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu suldaan maxamed mayow afhayeenka odayaasha dhaqanka gobolka shabeellada hoose ee marka hore kusoo dhawow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan
waa dhowahay calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa dhowahay
waa tahay ee suldaane waxaan la soconaa dhowaan magaalada janaale ee gobolka shabeellada hoose waxaa ka dhacay kufsi loo geystay gabar yar ee maxaad kala socotaa kufsigaasi inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun awalan wax weyn ayaan kala soconnaa gabadhaas janaale hadda dhacdadeedii waxay dhacday maalinkii arbacada ayay gabadhii ehelkeedii waayeen maalmahan oo dhanna waxay ahayd gabar la raadinayo oo meel walba deegaanada beerihii ay ka timid iyo deegaanka kullina macnaha laga raadinayo la baadigoobay wax badan lana waayey meel ay ku dambayso ugu dambeyn shalay xiliyadii khudbada ka hor ayaa waxaa laga helay meydkeeda meel macnaha maxay kanaal weyn oo magaalada dhinaceedi maro oo kanaalka estolia la dhahaa kanaalkaas dhinaciisi ayadoo meydkeeda yaal geed weyn oo meesha suuf xariir ah oo geedo raambow ku yaalo geedahaas hoostoodii ayaa laga helay gabadhii oo dhib badan ka muuqdo dhaawacyo badan indhihii laga buujiyey naaska toorihii kaga taalo maxaan kuu sheegaye xibnaheedii meel walba meel fayow aanan lahayn dhibaatooyinkaas ayaa lagu arkay gabadhii oo isbedeshay dhibaato badan iyo eeji iyo wax badan ay ka muuqdaan marka gabadhii marka la kufsaday kadibna dhibaatooyinkaas ayaa ugu weyn ay u geysteen marka maxay ahayd markay ummaddii deegaanka ay arkeen gabadhan darxumada ku taalo oo dhibaatooyinka loo geystay ayaa waxay sameeyeen meydkii marka lasoo qaado ummaddii dhan kacdoon ayay sameeyeen ayagoo maxay ahayd nimankii kuwa murtadiinta meesha joogo oo ciidanka hadda meesha ayada maxay marka hore ay ka timid waa dhinaca ciidankan militariga meesha oo dowladda isku sheego degan yihiin meeshii ay dhinacaas ay beeraha ka imaatay kadibna nimankii inay kufsadeen dhibaatadaas u geysteen dilka ayaa waxay soo dhigeen meel u dhexayso booliska oo saldhigii janaale iyo militariga meel u dhexayso ayay soo dhigeen gabadha meydkeedii gabadhii markay dadkii soo qaadeen dhibaatadii iyo xanuunka badneed ay arkeen ay waxay ku bilaabeen ciidankii dhagxaan inay ku tuuraan oo ay ka daba qayliyaan ula u qaataan gacan lela isla galo oo la isla dagaalo wax badan marka maxay haddii ahaan lahayd magaaladii mudaaharaadyo badan ayay dadkii sameeyeen kacdoon badan ayay sameeyeen shacabkii marka waxaa ku dhacday in haddana dadkii saas dhibka maxaa ku dhacay oo dhibaatadaas in dib haddana ayaga laftirkood xabado loogu furo la xabadeeyo oo maxay shalay ilaa makhribadii ay banaanbaxyadaas magaalada ka jireen oy dagaalo macnaha markii dambana ay gacan isla galeen ayaga iyo shacabka iyo nimankan ayagoo dhagaxaan tuurayo dhibaatadaas dhanna waxay ka dhacday magaalada jannaale dhacdadana ma ahan mid hadda ugub ah waa wax badan wax soo noqnoqday oo jannaale mar horena waxaa ka dhacday sidan oo kale labada kun iyo kow iyo labaatankii marka waxaa ka dhacday dhibaato ceenkan oo kale iyo kasii foolxun gabar in la isugu tago tan hadduu mid dhimatay waa cid hadda meel khola intay isugu tageen intay ka kooban yihiin hadda wax la sheegi kara maahan taas laakiin waxaa caddayn ahayd toban qofood inay isugu tageen gabadhiina darxumo iyo dhibaato iyo micnaha maxay ahayd oo intaasoo rag ay awood u haynin in sidii ay ku dhimato ka hor waxaa dhacday laba gabdho kale iyagana sidaasoo kale in magaalada loogu kufsado marka dhibaatadan waa wax soo noqnoqday oo maxay hadda mid kow a ma ahan meel kasta oo nimankan murtadiinta ay joogaan ayay dhibkaas u ka socdaa marka waxaan leenahay ummadda muslimka dhammaan horta sidaa heer jannaale waan idin tacsiyeynaynaa si guud waxaan leenahay innaa lilahi wa innaa ilayhi raajicuun gabadha ehelkii ay ka tagtay oo macnaha maanta gabar iska yaroo masaakiino saddex iyo toban jir oo soo hadda haddahana qaaday ahayd marka waxaan leenahay allah ka sabarsiiyo waalidkii dhalay xanuunka aad qabtaan waa idinla xanuunsanaynaa dhibka idin gaarayna waa dhib ummadda muslimka ee soomaaliyeed oo dhan wada gaaro idinka wada xanuunsanayno idinka danqanayaan marka waxaan leenahay nimankaa dhibka idin geystanaya insha allahu gacanta mujaahidiinta ayuu ilaahay subxaanahu watacaala ku ciqaabi doonaa micnaha waxaadna ogaanaysaan gabadha in loo aari doono oon looga hari doonin nimanka dhibkaas iyo falxumadaas iyada u geystay marka insha allahu midda kale waxaan leenahay shacabka ha kacaano maalin walba macnaa maxay ahayd in heerkan laydin gaarsiiyo wax jira ma ahan oo hadda maanta waxaa dhacday oo sabti ah xiliyadii shaqada ay beerihii ay tahay xiliyadii roobab oo xili roobaadkii beerihii abuurkii iyo tacabkii hadda uu bilowday naagihii oo dhan inay beerihii ka cabsadaan oo qof gabar beer u dhaqaaqda in la waayo intaa maxaa sababaayo tacabkii tacab shaqo joojin inay dhacdo intaan waxaa sababay nimanka murtadiinta meesha joogo oo ciidan dowlad isku sheegayo oo haddana dhibkaas maxay ahayd dadka u geysanayo dadkii maxay markii dhibaatadan hadda ay jirto meeshay dhihi lahaayeen war waa maxay annaga idiin dambeyno waxbaan raadinaynaa waxbaan saan samaynaynaa dadkii waxay noqotay masaakiintii ayaga kacsanayd oo dhibaatadaas xanuunka badan ku dhacday in xabad loogu jawaabo lagu kala kiciyo marka waxaan leenahay ummadda ha kacdo meel kastay joogto dhacdadana mid u gaar ma ahan meelaha jannaale keliya meel kasta ay ka dhacaysayo murtadiinta joogto marka waxaan leenahay ummadda muslimka ee soomaaliyeed meel kasta ay joogto xanuunkan dhammaan waa idinla xanuunsanaynaa dhibkana wuxuu aad ugu dhacayaa dadka shacabka masaakiinta meelaha ay joogaan ha kacayno ha baraarugayno gabadhan dhibka ku dhacayne dhammaan dadka dhan macnaa maanta hadda waxaa ka jirta jannaale shaqo joojin oo beerihii loo bixi waaye marka midda kale waxaan raacinaynaa baaq aan u jeedinaynaa ummadda muslimka soomaaliyeed meel kastoo joogto beryahan waxa aad u dhacayo dagaalo soo noqnoqday oo nimankan macnaha isku sheegaya ciidanka dowladda dhexdooda inay ayaga isku haystaan taasna waxaa ka dambayso ciidamada macnaha nimankan macnaha gaaladan sheeyaha waddanka nala joogo iyo kuwa murtadiintaba si hadda uu ugu weyn yahay xasan sheikh oo kale dhibaatadan ayaga ayaa ka dambeeya oo ciidanka hubka isugu dhiibayo dhexdooda inay isdilaan inay isdagaalaan taasoy tahay markii ay meelihii kale oo baadiyihii laga keenay oo magaalooyinka keliya isku soo aruureen ayaa waxaa dhacayso nimanka ciidanka in hub layskugu geeyo oo laysku mashquuliyo ayagoo markaas ka raadinayo hadafkiisina uu yahay barnaamijkan dadka ummadda bulshadii inuu indheheeda iska sii jeediyo oo ciidankii ase ayaga isku jeediyo dhibaatooyinkaasoo dhan waa wax dhacayo marka waxaan leenahay oon baaq nabadeed waxaan u jeedinaynaa nimankan ummadda ku dhex dagaalamaya hadday dagaal rabaan inay ummadda ka dhex baxaan oo meelaha fokaada daraad qoryoole dad shacab ayaa ku dhintay kuna dhaawacmay shacabka meel kastoo joogaan waxaan ugu baaqaynaa in ay micnaha maanta maxay ahayd nimankan iska dhiciyaan ay la dagaalaan ay micnaha muxuu ahay hadafka ujeedka iyo nasrigana maanta wuxuu ku jiraa inay dagaalamaan haddii maalinba gabadha micnaha bishalay taadii la dilay maanta teedii la dilo berikii walaalka la dilo maxaana maxay noo yaallo maanta fadhi nooma yaallo haddii micnaha maanta gabadhaadii dhib ku dhacay markaa kii adi meesha joogay oo maxay ahayd haddii aad ku mudaaharaatay xabad kugu ridaayo wax loo fadhiya ma yaallo marka fadhiga ha laga kaco ilaahay subxaana watacaala nasrigiisa wuu dhow yahay allahna wuuna siinayaaye maxayd waxaa ogaanaysaan inaan rag walaalo aad leedihiin garab iyo gacal iyo gaashaana idin ah oo mujaahidiin ah idinkaga aargudi doono garabkiinana ah adinkana mxnaa mar walba mujaahidiinta la garab istaago dhallinyarada ha kacdo ragga mujaahidiinta idinkama foga wixii dhib iyo dhibaato jiro waa usoo sheegi kartaan garabkiina ay yihiin adinkana maanta ha laga mid noqo ragga ha lagu biiro intaa insha allah ha la sameeyo wabilahi towfiq wasalaamu calaykum فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي kulan u dhexeeya wilaayada islaamiga ah ee gado iyo mid ka mid a beelaha dega wilaayadaasi ayaa ku soo dhammaaday deegaan hoostaga degmada doolow ee gobolkaasi kulanka u dhexeeya wilaayada islaamiga ah ee gado iyo beesha reer axmed ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka geedweyne oo hoostaga degmada doolow kaas oo looga arinsanayay masiirka jihaadka kulanka waxaa ka hadlay sheekh cabdiwaaxid isxaaq muudey oo ka mid ah culimada diinta islaamka odayaal baan maanta la hadlayna akhyaar badan baa fadhiya insha allah mas-uuliyaddana waa nala weydiinaya amaama allah shucuur bilmas-uuliya intaan maanta meesha fadhina waa mas-uul war maanta waa la kala baxay laba wadaa kala baxday ummad wadadaa qaaday oo jahanamo u socoto ummad wadadaa qaaday janno u socoto ummaddu xaggeen ku hogaaminaa ilaa maanta caalamka waa lala socdaa macluumaadka waad ogtihiin akhbaarta waa lala adduunku maanta hal qari uu noqo alaaban baa la wada haystaa maanta waxaa laisku hayaa wax kale iskuma hay ogaada maxallu siraac haddaadan fahmin qofka dee uu hurdiyaa soo ma waxaa laisku haya waxa uu hadalka ilaaha aan qaadan ilaah ilaahay muxuu cirkaan u abuuray dhulkaan muxuu abuuray annaga muxuu kitaabka muxuu usoo dejiyey ee lagu dhaqmo in asaga laisku maamulo inaan u hoggaansan warka ilaahay inaan qaadan war kale aan u hoggaansan maanta waxaa laisku hayaa warka ilaahay aan qaadan ummad baa maanta saa u socota hub u qaadata ummadna waxay hub u qaadatay maya war kalaa jira oo warka ilaahay aan ahay waa maxay war la qortaa jira bini aadamka waxay ku heshiiyaan dastuur dimuqraadiya waxbaan kala qorannay war maanta labadan war baa isgarab yaal qur-aanka waxaad maqlayseen maanta waxa isgarab yaal waa labadan war warka ilaahay aan qaadanno iyo war kale oo asagana qoran labadii warba waa qoran yihiin warka ilaahay xaggee buu nooga qoray masaaxiiftuu nooga qoray war kale oo qoran baa jira bini aadan ay qoreen labadan baa isgarab yaal hay labadan war aan qaadanna ma qaadanayn intaan baa laisku hayaa war maanta ma wax kalaa laisku hayaa idan maanta labadaasaa loo kala baxay warku in la fahmo waa muhiim tusaale haddaan idis axkaamta ilaahay baa dil hadda tuug waa la yaqaanaa soomaa waxba tuug tuug yaa la yidhahdaa war tuug yaa la yidhahdaa ninka wax xad xukunkiisa muxuu qoray kitaab suuratu maa'ida muxuu qoray wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahuma tuug hadduu hadda wax xado deegaanka wax u ka xado oo aan dhaqaano shuruudihii uu buuxiyo xagee laga goynaya gacantaa midigtaa laga goyn waryaa sheeg allah subxaanahu wa tacaala dad baa maanta soo baxay waxay yidhahdeen xuquuq alinsaan gacan baa la goynayaa maya maya xuquuqdii meel baa looga dhacay dad kalaa diidan haddee xuquuq alinsaan baan ilaalinaa xuquuq alinsaan ee bilaadan xaqiisay u doodayaan kuwa ayaga adigana waxaad u doodi waxaad leedahay goo xaqa ilaahay baad u doodi maanta qof wuxuu u doodayaa xaqa ilaahay midna wuxuu u doodayaa xaq bilaadan waryaan warkiisa qaadanay maanta waxgaradka meesha fadhiya ummaddu meeshay u tawjiihaawo mas-uuliyaddan waanala weydiiyey reegyad weyne maanta muslimiina ilaahay wuu naga dhigay diin qaali buu ilaahayna siiyey dal buu ilaahayna siiyey dadna buu ilaahayna siiyey laakiin nimcadaa iyo khayrka oo bad iyo barri leh waxaa jira cadow aan oggolayn khayraadkaan ma oggolo horumarkeenna ma oggolo maa yawaddu aladiina kafaruu min ahli lkitaabi walmushrikiina an yunazala calaykum min khayrin min rabbi wax horumar looma oggolo yaa wax horumara ilahay baash waa cadow maanta waxaad ogsoontii waxa wey waxaa la rabaa ummadda diinteedii in la masaxo dalkeedii in la qaato jiritaankeedii in la baabiyo war haddaan iska hoganno waxa weeye aan qaylinin oon dhawaaqin war ummaddu xaggee aadi sooma baabees ummaddaas maanta qadiyadda jir culammadu kama aamusi karaan waxgarad kama aamusi karaan dhallinyarada kama aamusi karaan waa in qadiyadda maanta jirta aan ka wada ummaddu hadday leedahay mabaadi mabaadi diineed mabaadi tawxiid mabaadi caqiid mabda islaam ummaddu hadday mabaadi leedahay lama qabsan karo waxaan ku badbaadi karan adduun aakharana waa un diin alkitaab wasun ayaga naftooda waxaan kula dagaalamayna waa diin haddaanan diin haysanin gaalada iska dhici karna haddaanan kitaabka ilaahay qabsanin warma iska dhici karna wajaahidhum bihi jihaadan kabiira wajaahidhum gaalada kula jihaad bihi lamiirka xaggee u noqonaya culammadu way joogaana wajaahidhum ee gaalada kula jihaad ee bihi xaggee u noqonaya qur-aanka adoo qur-aanka haysta kula jihaad maanta annagu meeshaan shidaalka ka qaadan warbixinta aan ka qaadan yaa waa kitaabka qur-aanka waxaan difaacayna waa kitaabka qur-aanka waa raayada tawxiid waa laga yaabaa hadda inaad aragtaan raayaan laakiin islaamka raayuu leeyahay waa raayatu tawxiid waxaa ku qoran tawxiid waa kii ummadda ay ku midoobi lahayd laa ilaaha ila allahu maxamedun rasuulullah maxaan maanta ku midoobi karnaa maxaan walaalo ku noqon karnaa maxaan ku noqon karnaa musibiin waa inaan raayadaa difaacno ruuxa cadow bay leedahay laa ilaaha ila allah muxamadun wax ka qaalisan miyaa jira maanta annagu raayadaasaan sidina waa midda waa tiina maxamed u ogaa waa mid ilaahay raalli u kay waa magac ilaaha magaca rasuul war intaa ka warram maanta waa inaan sida kitaabkaan u ilaalino waa inaan ilaalin intaasaan kalimadii ku soo gaabinaya wajazaakum allahu khayran assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdiwaxid isxaaq muday kulanka waxaa sidoo kale kelimad ka soo jeediyey gudoomiyaha golaha nuqbada wilaayada gado naqiib ibraahim maxamed cigaal waxaan gaalo oga adkaanay oo taangigeedii iyo waxeedii aan u gubno oon oga adkaanay oon godadka ugu gurnay waa akahaas yarka oo ilaahi subxaana watacaala uu noo barakeeyey oo bismillah allah akbar binta lagu ridahayo wey ayagana ma artay gantaalka inta halkaa kasoo ridaan geed weyna keenayeen waxba waa u qaban waayeen diyaaradii waxba waa u qaban waayeen waa cid ay ku xiran yihiin male laakiin annagu maxaan leenahay ilaahi subxaana watacaala baan tala saaranay waman yatawakal cala allaahi fa huwa xasbuhu ilaahi subxaana watacaala alla markaan tala saaranay asagun baana kaafiyey ilaahi subxaana watacaala aan ka baqno awaamiirtiisa aan qaadano wixii uuna farayna aan fartoonaano wixii uu naga reebayna aan ka harno wallaahi waxaan idiin sheegayaa gaaladan ilaahi subxaana watacaala qof kastoo go'aan u qaatay gaaladan ilaahay u tala saartay ilaahi subxaana watacaala wuu ka badbaadi qof kastoo maaragtay jileec iyo dacfi asaga iimaankiisa galayna alle subxaana watacaala wuu ku cinqaaba waxa waxay xirsaxir baa ilaahay noo soo dejiyey adkaar baan haysanaa diintaada iyo sharaftaada inaad bannaanka dhigato xaqana aad ka hadasho oo xaqa aad cabirto oo intaad istaagta aad tira war waxaan waa xaqa hala qaato waxaana waa munkara hala joojiyo inaad tiraado dulmiga maaragtay xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam man ra'aahu munkaran falyuqayiru biyadi ya hadda doolow maanta intuu qof tago ma dhihi karaa kutiba calaykum ulqitaal qof dhihi kara maanta ma jira maanta intuu doolow ama luuq taga ma jira maxaa noogu xambaaraya marka dadka noocaasa oo diintanadii ilaahay subxaana watacaala uu noo soo dejiyey ya inaan ka hadalno oon ku dhawaaqno say tahay u sheegno dadka maaragtay aan kaga gabno inaan ku hoos noolaano maxaa maxaa noo yeelhay waxaad ogaataan way burburtay gaalo sideedaba way burburtay raas kaaboon iyo raas casayr intaas maanta mujaahidiin baa maamulayso raayada tawxiidkana waa ka taaganta meel kasta saanay maanta oga muxaadaraynaysaa ama maaragtay xabadda oga wada marka gaala way jabta way baaba'day waxaad ogeydeen oo ama doolow ka soo baxay askari soomaaliyeed wixii siyeelow ka soo baxay wixii halkaa ka soo baxay xaggee aadan wax yaga xaggee ku dambeeyeen dhammaan waa baaba'een wax yaroo farakudkiya midka noolna maanta xuma naba nool kan dhintayna meesha u arooray waad fahmi kartaa hal qof oo maanta dhihi karo hebel xaggee ku dhintay asagoo etoobiyaan hor socduu dhintay allah u naxariisto qofkii ku dhahan saa ku cadaab tagahay meesha meesha ma'aalka u ahna waad garanaysaa iyo meesha jiraan aakhira iyo noocay u dhinteen waad garanaysaa jazaakum allahu alkhayr billahi tawfiiq wasalaamu calaykum kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha golaha nuqbada ah wilaayada islaamiga ah ee gado naqiib ibraahim maxamed cigaal markanna waa nabadoonka beesha reer axmed nabadoon xaashi carays oo kulanka ka hadlay awoodtaannaha iyo xeelataannaha kuma aanna imaanin diintan ilaahay baa noo soo dejiyey waqti horaa naloo soo dejiyey waqti aan dhaweyn oo taariikhdeeda qof walba uu garan karo ama maaragta uu qalbigiisa iyo sheekadeeda uu la socdo naloo soo dejiyey intaasoo ummad ahana soo gaarsiisay intaasoo culamo ahana soo gaarsiisay nabiyada baana soo gaarsiiyey meesha hadda markasta waa la joogaa ayadu marka ma nusqaamiso inay nusqaamiso wax laga yaabo ma aha annaga unbaa ka nusqaami kara oo ka baalin karna ma ogin haddaan siduu ilaahay noogu keenay ama noogu soo dejiyey ama naloogu sheegay ama ay tahay aan u qaldannana asalba adduunya wax dhiba naguma gaaraysa aakhirana naguma gaarahay ilaahay baa ballan qaaday inuusan inayna nagu gaarin haddaan si dhab u qaadano marka insha allah intaas ugu dambayntii kulankan waxaa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas
taariikhda marka isma bedesho ee dadka ayaa isbedel waxaan rabnaa marka dhowr qodob inaan beesha dhahmaan waxaan rabnaa marka beeshu taariikhaad leediin taarikhda inaad karu sheegtaan jihaadka horta ma lagu cizoobaa mase waa lagu duloobaa cid kastoo ilaahay diintiisa u khadmayso waa ama baxda halkaasay martaa baarka gelay martaa mar reer axmed waxaan rabnaa inay sare maraan mase inay hoos u dhacaan haddaan rabna inaan sare marno waxaa weeyaan noqonno oo waxaa weeyaan kor aan u kacno wixii aan ka tagna waa inaan soo noolayna maanta waa inaad doolow difaaci kartaan waxaa weeyaan aad ummaddii waxaa weeye horkici kartaan marka waa taariikhda maanta way qormaysaaye waa in taariikhdii hore ee halgankii jihaadka aad ku leheedeen reer axmedow inaad soo noolaysaan balan mata ilaahay subxaana wa tacala haynaga amr inay jihaadnana ilaahay subxaana wa tacala hole noo amray waqaatilu lmushrikiina kaafa kamaa yuqaatiluunakum he kaafa soo ma mid yar iyo mid weyn ma'muur baana waan amrana waxaan rabnaa marka beesha in waxaa weeyaan kaalinta ay jihaad ku lahaayeen hadday hoo tahay oo garab istaaga oo naf iyo maal ah iyo hadday gacan tahay intaba insha allahu tacaala beesha waa u daarmayna hadduu ilaahay raalli ka noqdo wiilasheenna dhallinyarada halganka iyo waxaa weeyaan iyo maanta fahmine garab aan siina ayaga aan sii dhaqaajina insha allah diin iyo dal iyo dad kalama haraan yacni diin waa wixii la ilaalinayay dal waa wixii wax lagu ilaalinayay dad waa wixii wax ilaalinayay xagee kula haraan marka dalka ilaahay ninka uu makanaysiiyey muslima shareecada inuu ku maamulo rabaa uma ogola dhawaaqid waa diidanay waa diidnay daaqood ma ogolay waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala jihaadka inaad garab istaagtaan inaad hubkeena qaadataan inaad cizi iyo sharaf raadisataan inaad deegaankeena xoraysataan annagana miciinana insha allahu tacaala wiilasha mujaahidiinta yararka idinla jooga oo kitaabka ilaahi uu nusraynaya subxaanahu wa tacaala baadil bay diideen aan garab siino ayagaasaana waxaa weeye wax kuu tari doono ayagaasaa maanta dalka u maqan cid kaleo wax laga sugaya ma jirto maana ayagaas insha allahu tacaala garab ha la siiyo diinta ilahi la garab istaago intaas ayaa noo balana wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wala alihi wasaxbi
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
howlo isugu jira baaritaano iyo daawo qaybin ayaa maktabka caafimaadka wilaayada jubbada dhexe waxa uu ka sameeyey ku dhowaad toban deegaan oo hoostaga degmada jilib deegaanadan ayaa waxaa ka dilaacay cudurka shubaan biyoodka qaar ka mid a dadkii daawooyinka iyo baaritaanada helay ayaa la hadlay warbaahinta magacey waxaa la yidhaahdaa nabadoon maadoo dow tuulida ku dhashayna maanya gaawaway shuban biyoodka marka naga soo zaa'iday caafimaadda oo gobolka ayaa noo soo gurmadeen daawooyin ayay noo keeneen annagoo toban tuula ah liimole maanyagaawe madhooka buulnasiibo buulballey hilishiid boodboode anduumow buulmareer intaasay daawadood oo toban ruuxood ah cabdalka kane intaas ayaa nanoo keeno intaas tuulooyin ayaa daawo nala siiya waa nala siiyey faleebooyin kaniimooyin sharoobooyin koloriin eelishiina macaan la nadeefiyey koloriina lagu shubay ilaa iyo haddana daawadii waa naga socotaa wax hadda lacag nalaga qaadayna ma jiro markaan anagoo meeshaana joogna waxayna nalaga keenay baawura nalaga keeno moota nalaga keeno anaga soo doonano wixii sidii nalooga keenay intaasay ayaa hadda abaal iyo xasan oo wilaayada inna noo gashay ilaa haddii anaga le aan ahayna daawadeyna wax aniga aan qabsan lahayna male dad beeraleeyahay maskiin waay meel aniga aan wax ku keeni lahayn ma jiro gurmadkaas deg deg wilaayada caafimaadka gobolka ayaa noo keeneen intaas ayaa hadda joogtaa wixii hadda dhammaanna ilaahan ku sugayahayna iyagaan ku sugayahayna wax dhib iyo dareen kale anaga hadda qabna male wixii yar aan aragnana iyagaan ilu soo sotinahayna iyagana waa inoo keenayayaan magacaygu waa siraaji makaraan maxamed degan tuulada mayagaabo maktabkii caafimadeed ee gobolka jubbada dhexe markii la maqlay in cudur uu ku jiro ama fuuqbax amaba daacun calooleed la sheegay maktabka wuxuu nala soo gaaray daawooyin oo ay ka mid yihiin faleebooyin cusbo iyo jaardi kaniinooyin iyo sharoobooyin iyagoo macnaha markaasi ujeeddadooda ay ahayd in macnaha laga hortago dhibka jira oo loo daryeela dadka masaakiinta ah iyadoo lagu siinaya markaasi majaan ah oo aan ahayn macnaha lacag la'aan ah macnaha marka sidaas darteed maktabkaas waa ku ammaanan yahay waxa uu sameeyey amaba howsha uu qabtay annagana macnaha waxaa waaye waxaan ilaahay uga rajaynaynaa in howshoodii ilaahay uu fududeeya annagana cudurkuu naga dulqaado sidaas darteed waxaan leenahay markaa ama codsanaynaa wix baahiheeda jira ee aan macnaha isleenahay weli aan dhammaanin oo dhammaystiru baahan in ayagana la garab istaagaan annagana macnaha waxaa wixii karaankeenay aan qabano oo aan bulshadii gaarsiino wixii nala soo gaarsiiyo oo daawo ah sidaas darteed markaa qof kastaaba xilka haya inuu ilaahay ku garab siiyo annagiina inuu ilaahay macnaa cudurkaas naga dulqaado wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi magacayga aburaas xuseen gelgelo hilooluway tuulada aan ku dhashtay cabdalakakana waaye oo u jirto jilib toddoba kilomitir dhankii waqooyi ku xigto yaan deganahay caafimaadka gobolka jubbada dhexe daawaani siiyey daawadan waxaa ku mid ahayd cudurka daacuunka aloolaha ninkii u kasaaya shuwanbiyood yaa ku dhace waxaanuna siiyey falleeba maynina siyay oo aris maynina siyay falleebadalba lama nooc kala ahayti midii yar iyo midii weyn yanan sii kaniinooyin wal nooca horaan aragiba mee kaniin oo taydis eeti eet ansaraytinana sii eeti eedaninin kaalmoy wilaayadana kaalmadiyana mar horena kaalmoyti mar kalena kaalmoyti ilaa qaybti daawida oo hadda ninka horeyti daawo oo lacag laniska qaadayno oo inta keena jilibkeena ninis dhahayno meelayna nininka kooy oo daawidii nininka sii ceelishya ninin nadiifay waayogelinta caafimaadka maynana dhehay nimihiihow qashanka xalaykiin jira een cudurkan higa kiinjir qashanka iska nadiifiya iska dheereeya waayigelin annaka masiinka hidab sheegadooyn inaan lacag siinka halno inaan magac siinka samaysano masiinka hidab sheegadooyno ilaahay ba ka ajar weydiisadooyna ilaahay ka ajar weydiisadooyn isan caafimaadkan una caafimaadkaynu way isan hanuunkan una hanuunkaynu way wilaayada saasana dhati kaalma hoog latana nimihiyowna siidi wal hada geeguna ila wilaayada na hagarti dhahaana oo ka hidab sheegidaan malahan nin walba takoorsanaay nin walba takoorsanaay oo ayaar baan ahayna waqti wilaayada daawidan sheenti dalka hasili may mudaase ninka cudurka waqtigaas bahya mudaas daawidila la aragay udurkana taaganaaya alxamdulilah ilaaha ka mahadiyaan wilaayada kor allah ka dhigo allah an gargaaro allah sharafo allah izeeyo sidi ii niinsa kaalmoyti ilaahay an kaalmoyo annakana dad oo hasaan sheegidaabo ilaahay allah noo dhigo een wilaayada ti aakara iyo ti anduunyaba ninka gargaartay haddii sida ilaahay adaka aabudaas laka bari oo jana kaseedaas laka bari wadadana jana laka seede wadadana naara laka seede ninkii ka dhahiniyow gargaar xoog lay kiin sameey anduunyi aakara kiin gargaari haddana udura kooy udurkii ninii la qabadi hadduu ay may dheh karan in anduunyi aakara ninin gargaari akara may nininka gargaari wadadii ilaahay banano toosiyay oo jannada ka seedana anduunyanan may nininka gargaari caafimaadkaayna baabaliila tacaali na daabi ninasi anaka qarash makasa basana eena lacag sheenana malna dhena fadhigayna nininka sheeni intaas ana siinshe walow hataa wa sharoobiyaala ka jirayti sharoobo ilmi tiidis ee nanwiin tiidis iyo aruurni tiidis daawidis kun badananasi alxamdulilah meelan hadda ka hadaloy oo ka dhaladi siinlayna cabdala ka kan way wabilaahi towfiiq maasha allah alxamdulilah anigoo oo ku dhashay tuulada buluballey waxaan ka warbixinayaa alxamdulilah maasha allah ilaahay baa ka macsan waxaa noo soo gurmaday ka qaybta caafimaadka noo soo gurmatay maasha allah alxamdulilah wax badan bay noo zaa'idiyeen waxaa nagu dhacay cudurka daa'un biyuul shawin biyuulaha maasha allah ilaahay baa maxsan waa nagu kaalmeeyeen wacyigelin badan baynu siiyeen qaybta caafimaadka in maaragtaa nadaafadda ceelasha daaweyn oo ceelasha lagu shubaana siiyeen maasha allah alxamdulilah eeshi waa noo fiicnaadeen shubankii sidoo kadibna shubankii saw noo haayeyna waa ka bogsanay daawo maasha aan ku bogsana waa noo keeneen waxna lacagoo nalagu qaadeen ma jirto alxamdulilah alxamdulilah ilaah baa ka macsan maktabka caafimaadka jubbada dhexe aa ku macsan alxamdulilah haddana waa fiicannahay wax dhigoon qabna male haddana daawo kale u maadaa nala yidhi daawona haddana waa nala siinaya insha allah alxamdulilah bismillaah horta tuulada anaga kooy waa tuulada bulnisiyo wey walaayada iyo macnaha gurmad oo noose gurmati oo maktabka caafimaadka jubbada dhexe macnaha maynoos gurmiyey daawooyin yenisi oo macnaha ka saabsanyan oo udurkan socdo hadda oo shugun biyuudka ama afkii hor iyo gadaalka ah marka walaayada lacagta macnaha daawadaas iyana siisi wax oo hadda kharash iyo lacag kale loo qaadi ma jirto daawo aad iyo aad nadiif ayan qofku markii isticmaalobo aad iyo aad bogsido ilaahay amarkiisa ceelkii iyo wixii nadaafadan aatiyada lanka dadaali ceelkii kaloorin iyo linsheena laku shubi ceelka degey nadiifanagadii ummadina macnaha sidii hadaa rafaadkii ahaayan hadda ma qabto alxamdulilaah wax yara kashi jir oo qofku markii subuudaba haddii baxashan kale oo aaristii waxaasba la siiyo iska markaba iyo waasin degsido hayo marka maasha allah aad iyo aadaan dadaalan ayaan ku maxadiya marka ilaahi subxaanahu watacaala uma maktabka caafimaadka jubbada dhexe ayaan ku maxadiya wabilaahi towfiiq
بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
guud ahaan caawa intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa igala qaybgalay waryaheena cabdiraxmaan bader dhammaanteennaba sidaas iyo fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi وبركاته إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم